aniga aad baad u mahadsan tahay bedelka waxaa ka dhacay muddo saddex bilood saddex bilood wax la jira laga joogo isbedel ballaaran baa ka dhacay isbedelkaasi wuxuu horseeday in xuquuqulqowlka si fiican loogu hadli karo in isbedel ballaaran oo deegaanka dhan ka dhaca dad badan oo deegaanka ka maqnaa iyo jabhado badan iyo ururo badan oo wadanka mamnuuc ka ahaa oo lagu tilmaamayo inay argagaxsan yihiin in la saamaxay oo wadanka ay ku soo noqdeen ayaa wadanka ka dhacday isbedelkaasi dadka wadanka ethoobiya degan ee soomaalida ah sidee u arkeen isbedelka isaga ahaa waxaa loo arkay runtii taxadir badan baa laga muujiyey isbedelkaas wuxuu aada u saameeyey weli deegaankii madaxweynihii muddada dheer ilaa toban sana xilka hayay cabdi maxamed cumar waxa iyo xukuumadii ra-iisul wasaaradii iyo wixii waa isqasteen isgarawshi la-aan iyo waxyaabo sidaas waxyaaba iska horimaad ayaga dhexdooda iyo arrinka isaga waxaa dhacday in dowladii cabdi maxamed cumar meesha ay ka baxdo haddana maamulkii ay isu diyaarinayaan dad aqoon-yahaniin oo dhalinyaro ah oo ka timid deganaha oo dalka marka hore caburiska ka jira kaga maqnaada hadda wadanka kasoo noqday waxaa hadda laba cisho ka hore loo doortay nin aqoon-yahana oo la yidhaahdo mustafe maxamed cumar waaya aqoon-yahankaas la doortay ee madaxweynaha ah ee waxa uu sheegay in waxyaabo badan uu wax ka qaban doono maxaa ka mid a waxyaabaha horyaalo uu isleeyahay waxbaad ka qabanaysaa ee gobolka iyo deegaanka ka jira waxyaabaha ugu badan waxaa ka mid ah aamino midnimo deegaanka in dadka soomaalida ee ku dhaqan oo si jifa jifa iyo qabiil qabiil iyo siyaasad siyaasad u kala jabjaban oo waxyaabo badan kala aaminsan in uu midne mideeyo ayaa hortaalo markaas ayaa horey loo socon karaa waxaa weeye arrinta laga baahan yahay qodobka koowaad ah oo horey looga tallaabsan karo waa in la mideeyo oo la midoobo ubaa hortaala haddii uu qodobkaas uu ku sameyn yahay dadka inuu inuu isu keeno oo uu isku wado waxaa hortaala cillada ayaa ka hor imaan karta waayahay waxyaabaha uu aadka uga hadlay waxaa ka mid a in calanka soomaaliya oo muddo toban sano ka badan ee aan la isticmaalin uu dib u soo celinayo calankii soomaaliya laga taagi doono jigjiga calankaas oo muhiimad intee la eg ayuu u leeyahay dadka dowla deegaanka soomaalida ethoobiya sideese u arkaan calanka ma ahan calankii soomaaliyeyn maaha waa calan deegaanka u lahaa oo waxa weye calankii deegaanka u lahaa qaybta calanka deegaanka ah qayb ka dambayso ayuu waxa weye qayb waxaa kasoo gelaysay calanka buluuga ahaa waxa degsa lahaa buu ku lahaa calankaas wateegyada waad ka arki kartaa idaacadaha calanka isaga ahaa oo toban sano ka hor deegaanka kan ka jiray ayuu dib usoo celiyey madaxweynaha kan hadda cusub mustafe maxamed cumar waxaa kaloo dib usoo celiyey astaantii waxaa jirtay heesta calanka heestaas iyada soomaaliyeed hoosa heesta ayaga ahayd oo toban sano ka hor la qaali jiray ayadana wuu soo celiyey waxaa kale oo meesha ka saaray doctor mustafa waxau kale meesha ka saaray waxaa jirtay waxaa jirtay oo deegaanka hadda laba qodob baan kuu sheegay qodobka calanka ah iyo qodobka heesta ah deegaanka soomaalida etoobiya ayaa lagu magacaabi jiray wuxuu meesha ka saaray etoobiyadii waxaa hadda kadib laleeyahay deegaanka soomaalida o keliya ayaa lagu reebahayaa marka waxaa aad iyo aad looga filahayaa in ay tinti fiican ka dhalan dayso waayahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa dhinaca kale ee saalaxow aad ka mid ahay dadkii la kulmay kadib kulanweyne uu ku qabtay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya muxuu ra-iisul wasaare abiya idinkala hadlay ra-iisul wasaaraha wuxuu ka hadlay waxa waxa qorshaha wuxuu ahaa shirkaas loo qadan gaadiyey waxaa lagu qiimeynhayay maamulkii hore ee tegay dhibaatadii uu geystay baa lagu qiimeynhayay maadaama dad badan maamulka hore ay waxyeelo badan ka taban hayeen maamulkaas arrinkiisa ayaa lagu qiimeyn hayay shirka ajantihiisa wuxuu ahaa waxaa wada go-aan waxaa wada gudoomin hayay ra-iisul wasaaraha wadanka abiy axmed iyo madaxweynaha hadda wadanka qabsaday mustafa maxamed cumar iyo waxa weye wasiirka warfaafinta ahna waxaa weye gudoomiyaha xisbiga axmed shiro saddexdaas baa wada gudoominaysay shirka ajantihiisa wuxuu ahaa waxaa dadkii dadweyne ilaa laba kun oo qof ah oo laga keenay deegaanka laga soo aruuriyey oo salaadiin leh aqoon-yahaniin leh oo dhalinyaro leh aqoon-yahaniintii iyo iyo maamulkii hore isugu jiro ayaa waxaa la qiimeynhayay dhibaatadii uu geystay deegaanka ninkii ka talan hayay madaxweynehi hore cabdi maxamed cumar ayaa lagu qiimeynhayay ajantaha sidaas buu ahaa waxaana halkaas ka hadlay dad badan oo habasho badan oo waxa qaar uur kutaalo leh naxdin leh qaranka kore u geystay marka dadka meesha ka hadlay maxay sheegeen waxay sheegeen dadna kufsiday oo kufsigan kufsigaa sheegay dad walaalaha ma jiray dad ayagu intaas xabsiyo ku xirnaa oo jirgar loo geystay arrimahaas ayaa mawduuca laga hadlahayay u badnaa laakiin aniga markay ii suurta gashay mawduucaas mid ka bedelan ayaan ayaan kaga faa'iidaystay inaan kaga hadlo hay muxuu ahaa marka maxaa meesha ka sheegta adiga aniga waxaan ka sheegay waxaan iri wixii tagay inaad ka tagtaan baan soomaaliya idinka codsanayaa in qabyaalada laga tago in la midoobo erey marka aad iyo aad bay dadka qaar usoo dhaweeyeen qaarna ay iga hor yimaadeen oo aan maamaha uga dhigay oo aan iri kaan subxeed gadaal looma raaco marka haddii aargoosi iyo wixii xumaa oo shalay la sameeyey dib loo raaco oo lama guulaysan hayo marka inaan iscasino wixii shalay dhacay oo xukuumaddii hore iyo dadkeeda ay geysteen sistamka banaanka way ka noqon karaan balse in la cafiyo gacmaha la isqabsado oo horey loo socdo ayaan ugu baaqay inkastoo baaqaygaas dadka qaarna ay soo dhaweeyeen qaarna ay ka hor imaadeen waayahay e, saalax marka arrimahaas laga tago waxaa een, deegaanka ka jiray caqabado badan ama guud ahaan dalka ethoobiya caqabado badan oo dadka soomaalida haystay tusaale ahaan e, waxaa jiray xasuuq ba-an oo dadka oromada ah ay u geysanayeen dadka soomaaliyeed arrimahaasi ma laysla soo hadal qaaday oo ra-iisul wasaaruhu ma ka hadlay maya warkii shirka la furahayay ayaa laga hangacoobay oo waxaa la yidhi lama soo qaadi kara ajanta ama jasaha ahayn marka arrintaas ayada ahayd haddii shiro kale ayaa looga hadli karaa saan filahayo marka waxay nagu taallaa xukuumaddan cusub ee hadda mustafa uu hogaaminhayo in ay wax ka qabato oo labada deegaan ay nabad ka dhex riddo oo dadkii daaqa iyo biyaha iyo deegaanka wadaagay ee walaalaha ahaa ay nabad dhex keento wixii ka dhex socdana waxay u banneyd aamino waa waxay ahayd arrin buluuj ka ah oo siyaasadeed bay ahayd dadkaas taariikh bay lahaayeen odamadii soomaalida iyo dad badan bay xadiid lahaayeen weligood maysan dagaalamin iskuma aysan dhicin daris walaalnimo iyo diin baa ka dhexayso way isguursadeen marka arrinkaas arrin siyaasadeed buu ahaa waxaana filayaa siyaasada haddii laga heshiiyo inay meesha ka bixi doonto waxyaabaha laisku haystay oo soomaalida ay ka carootay waxaa ka mid ah ee in e, dowladda ethoobiya ay sheegtay in shidaal laga qodayo dowla deegaanka soomaalida laga siinayo soomaalida boqolkiiba shan arrintaasoo aada looga carooday ma laga hadlay arrintaas oo shirka ma lagu soo qaaday qodobka koowaad qodob uu aada muran ugu jiray oo ahaa shidaalka boqolkiiba shan in soomaalida laga siin hayo arrintaasi aada aada uga arootay arrinka isaga ahaa waxaa meesha uu ra-isul wasaaraha ka cadeeyey ereygaas sida uu u yiri asaga sidaas saamahay in loo qaatay waxaa jiray macdan iyo dahab ay deegaanada oramada leeyihiin shidaalkan baa jiro waxaa jira khayraadka keliyada kasoo baxa ama gobolada kasoo baxa dastuurka wuxuu u ogan yahay inta deegaanka uu ka leeyahay arrinkaas waxaan ahayn oo dastuurka ku qoran amaba axdiida lawada qortay ku qoran waxaan ahayn aniga ma keeni karo haddii waxyaabahaas qoran ay soomaalidu u intamayeyda xataa waxbaa laga bedeli karaa buu yiri qodobkaas waa qodob oo soomaalidu aad bay ugu qaraxday waayahay gabagabadii marka shirka maxaa laga soo saaray oo qodobo ah oo la isku afgartay laguna ballamay in la hirgelinayo waxaa lagu ballamay madaxweynaha hadda cusub wuxuu ballan qaaday uu yiri aniga hadda iminka waxaa waxaa weeye dad markii hore madaxweyne la ammaano ayaa wax lagu heli jiray hadda kadib ninkii aniga i ammaano waxaad ogaataan in uusan shaqo heli doonin ma doonahayo ammaan been ah waxaa kaloo jirtay oo adigana waxa weye meesha looga hadlay oo uu yiri madaxweynahaas cusub mustafa madaxweynayaasha hore wax baa loo yeerin jiray hadda ra-iisul wasaare adigu ag fadhiyo haddii uu wax ii yeeriyo kama qaadan hayo waxaanan raalli ahay wax aanan dadkayga aysan ogolayn looma siin mahayo marka hadalla ad nin aad u hadallo adag buu ahaa wuxuu yiri wax allaale iigu shaaba baahdo adinka ayaan kuu soo noqonayaa adinka ayaan idinkaga maarmaynin marka runtii ninkaas wuxuu u ekaa waxa weye in hadlihiisa cadcad yihiin waxaana filahayaa haddii midnimadaas aan ugu baaqay uu sameeyo